aad baad u mahadsan tahay maanta oo jimco ah ciidamada milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay la wareegeen deegaanka miir taqwo oo hoostaga degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe halkaasi waxaa ku sugnaa ciidamo ka mid a kuwa dowladda federaalka laakiin shalay markii ay maqleen weerarada waaweyn ee lagu qaaday alkowthar daarunicma cali fooldheere iyo ceel cali axmed ayaa waxa ay bilaabeen inay halkaa ka firxadaan xilli weliba ay suuragal tahay inay ka war heleen mujaahidiinta iyo soo socoshadooda waxaana ay isku shubeen ciidamadaasi magaalada ama degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe magaalada dadka deegaanka oo aan xiriir la sameynay waxay noo xaqiijiyeen in ciidamada mujaahidiinta ay halkaasi ku sugan yihiin sidoo kale ilo mujaahidiinta ka mid a dhankooda way noo xaqiijiyeen la wareegidda deegaankaasi miir taqwo lagu magacaabo sidoo kale waxaa degan deegaanadii shalay lagala wareegay dowladda federaalka halkaasoo ay ku sugan yihiin ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka hor saacadihii lasoo dhaafay intaysan isgaarsiinta ka tegin deegaanka ceel cali axmed dad ka agdhow ama ku sugan inta udhexaysa muqokori iyo deegaankaas waxay noo xaqiijiyeen in meel laga soo helay meydadka afar ka mid a ciidamada dowladda federaalk iyo macawisley kuwaas oo ka soo baxsaday dagaalkii shalay iyaga oo dhaawac ah ha yeeshee meel dhexe ayaa ciidamadaasi weliba meelo kala duwan ayay dhiigbax ugu dhinteen dhanka kale waxaa weli taagan hadalhaynta khasaaraha culus ee dowladda federaalka ka soo gaaray weerarkii shalay si gaar ah waxaa loo helayaa magacyada saraakiisha dowladda federaalka ah looga dilay iyo kuwa looga dhaawacay weeraradii cuslaa ee shalay ka dhacay deegaanada aan soo xusnay saraakiisha magacyadooda la helayo in lagu dilay dagaalka ee hogaamiyaasha ahaa waxaa ka mid ah gacma dheere nin lagu magacaabo wuxuu ahaa taliye urur urur dhan ayuu hogaaminayey ninka kale magaciisa aanu helnay waxaa lagu magacaabaa ciro wuxuu ahaa abaanduule urur sidoo kale waxa aanu magaciisa helnay cabdiraxmaan dheere oo isna ahaa taliyo horin waxaa kaloo jira saraakiil iyo gaashaanlayaal iyaguna tobannaan ah oo lagu dilay dagaalada isku darkooda intaa waxaa dheer saraakiil iyo taliyayaal iyaguna ku dhaawacmay weerarada kuwa aan magacyadooda heleyn oo waxaa ka mid ah xasan dhicisow taliyaha booliiska ee hirshabeelle oo shalayba dhegeystayaasha aan u soo gudbinay dhaawaciisa waa halis baa la leeyahay waxaa kaloo oo dhaawacyada saraakiisha dhaawacmay ka mid a jaylaani oo isagu ahaa abaanduule urur ninka kale aan magaciisa helnay waxaa la yidhahdaa axmed dheere waa taliyo urur intoodaba waxay ka mid yihiin kuwa magacyadooda aanu helnay ku dhaawacmay dagaaladii shalay walow ay jiraan saraakiil kale oo magacyadooda aanan helin oo dhaawac ah sida ay noo xaqiijiyeen ilo xogogaal ah waxyaabaha aadka ugu baahaya ee baraha bulshada waxaa ka mid a sawirada ee laga soo qaaday shalay ee deegaanadii ay la wareegeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab si gaara waxaa xiiso u lahaaday sawirada laga soo qaaday ceelbaraf waa deegaankii ciidamada burundeeska lagu laayay halkaa laga dulqaaday dadkii reer ceelbaraf dhibaatadii ay ku qabeen ciidanka burundi marka waxaa aad loo hadalhayaa sida ay isku dhexgaleen ciidamada mujaahidiinta iyo bulshada ceelbaraf waxaa la arkayaa dukaanadii oo furan carwooyinkii oo furan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo wax ka iibsanaya carwooyinka iyo dukaanada ayaa la arkayaa dhalinyarada oo ku soo xoomaysa mujaahidiinta dadka oo wadada socda waxaadna moodaa buu yidhi mas-uul ka mid a dowladda federaalka meeshaba inuusan isbeddel ka dhicin ama ciidan aysan soo gelin ama askartii dowladda federaalka laga eriyey maba u malaynaysid buu yidhi waxaad moodaa meel barwaaqo iyo nabad ay ka jirto sidaa darteed wuxuu ku eedeeyey bulshada ceelbaraf inay yihiin dad jecel waxa uu ugu yeeray argagixisada dadka fikirkaas soo qoray waxaa ka mid ahaa aadka maaragtay u dhibsanayay sawiradaasi guddoomiye ku-xigeenkii hore gobolka banaadir caliyare xildhibaano ayaa ka mid a saraakiil ayaa ka mid a dhammaantood waxay si gaara u eedeynayeen reer ceelbaraf oo ay aad ula yaabanaayeen sida ay markaa bulshadu ay u jeceshahay una xiisanayso soo laabashada askarta mujaahidiinta iyo maamulka islaamiga ah